bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda somalilan waxaanu ka xaal marinaynaa hadalkii ka soo baxay qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada oo sheegay intay warbaahinta horteeda is soo taageen ina yidhaah yidhi waanu heshiin weynay ereygaa xaalmarin ayaanu ummadda ka siinaynaa ummaddani ummad heshiin weyne ma aha dadkani dad heshiin waaye ma aha qarankani qaran heshiin waaye ma aha afar iyo labaatan sannadoodoo waddanka lagu jiray weli may dhicin inuu qof mas-uuli intuu fagaare is soo taagay inuu warbaahinta ku dhahdo waanu heshiin weynay taasi waa mid ta labaad waxa weeye ifafaalaha muuqda sideedii bishan oo maalin sabti ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu ka soo degay airbortka magaalada hargeysa su-aal baa la weydiiyey in guddoomiyaha golaha wakiilada oo jimcihii ka horreeyey kasoo degay uu ku eedeeyey faragelin qaawan oo lagu hayo golaha wakiilada madaxweynuhu wuxuu yihi afkiisa kamaan maqal madaxweynuhu wuxuu yihi labada gole way kala madax banaayeen mid waliba shaqadiisa ha qabsado waa nabarkaasi nabarka labaad waxa weeye in madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan caade iyo dhaqanba uu ka dhigtay oo si caadiya warbaahinta uga sheekaysto si caadiya loogu hasaawo inuu gurigiisu noqday xarun kale oo lagu hadimeeyey ummadda waxa uu saylici ogyahay siiraanyi wuu ogyahay wuxuu siiraanyi ogyahayna saylici wuu ogyahay ummaddana in laysu feeraariyo ma aha waa golihii wakiilada ayaa ummadda hor taagan oole waanu heshiin weynay waxaa ku dhex jira golihii guurtida xanuunka soo kiciyey xaaji cabdiwaraabe oo boqol iyo toddobiyo toban jira ee madaxweynaha ka soo horjeeda waddadu dhex martaa uu dareemi waayey litaariikh waa wax ummadda somalilan u suntan golihii sharci dejinta golihii wakiilada ayaa ishaysta oo murmaya ku murmaya waxaan sakaare ka biirsan faragelin lagu eedeynayo inay dowladdu soo faragelisay oo qaawan hanti lagu bixiyey oo welibana lagu magacaabayo inay hantidii dooga ceergaaba tahay sida warbaahinta iyo shaashadaha ka muuqata ayaa lagu kala jebinayaa gurigii madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu shiraya maanta waxay saxeexeen labadii ergo ee toddobada iyo toddobada ahaa oo ay u saxeexeen xaaji cabdikariim iyo hawshii wadee dhexdhexaadinta ahayd inay labaduba kalsoonidii siiyeen xaaji cabdi baa go-aan laga sugaya waxaanay u muuqataa in qeybta mucangaga ah gardiidkaa soomaalidana waxay tidhahdaa gardiid waa la diid ifafaalaha cusub ee soo socda ee ah in axsaabtii la baabiiyo golayaashii qaranka la baabiiyo dabeedna uu soo baxo golaha afraad oo xildhibaano golaha wakiiladii wasiiradii ay ku midaysan yihiin oo guriga madaxweyne ku-xigeenka fadhiya oonu aaminsannay inuu madaxweynuhuna ka war hayo oo uu ka warqabo inuu soo baxo dalkanna wareegta lagu xukumi maayo hortiijiraba yeeli waa waxaanu iminka marakannahay waa golihii wakiilada iyo burburka dhexdiisa ka socda aynu filayno kii guurtida inuu ku xigo ama ay israacaanba xisbiyadii xisbigii kulmiye oo ummadda lagu maaweeliyo xisbalxaakimka ama xisbiga talada haya tala u hayaana ma jirto muuse biixi cabdi ha ka soo baxo ha u sheega ummadda xaaladda kulmiye waxay ku sugan tahay inay shirweynihii qabsan kari waayeen mar waxaad arkaysaa madaxweyne ku-xigeenka oo soo saaraya wareegtooyin saameeya shirweynihii xisbiga kulmiye mar waxaad arkaysaa madaxweynaha oo soo saaraya wareegto uu ku magacaabayo guddi dhexdhexaadisa kulmiye madaxweynaha awoodihiisu kontrabaan ma aha waxay ku yaalliin xubinta labaad waa qodobka sagaashanaad ee dastuurka waa bogga labiyo afartanaad iyo saddex iyo afartanaad waa afar iyo toban qodob ayaa awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo sita karaamada ummadda dalka iyo dadkaba waxaa u xiga qodobka koob iyo sagaashanaad oo saddex awoodood oo gaar ahoo dheeraada siinaya qodobka sagaashanaad koob iyo sagaashanaad waa awoodaha madaxweyne ku-xigeenka oo afar qodoba kuma taallo inay labadooda midkoodna ay wareegtooyin u soo saari karaan ay ku amriyaan howlaha xisbiyada kama reebana meesha ama kama baxsana madaxweynuhu isagoo odaygii qaranka ah ama xisbiyadu mucaarid ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaane inuu wixii odayana ka galo meesha kama madhnaa laakiin tii awoodaha madaxweynaha kuma jirto dikrootooyin lagu soo saaro axsaabta iyo howlahooda kuma jirto awoodaha madaxweynaha dikrootooyin lagu bixiyo goobaha taariikhga ah ee ummaddana eeganayso ee tiyaatar leh ee khayriyooyin leh ee hanti kale leh yaan madaxweynaha jar looga tallaabsan oo la odhanin wax walba waad samayn kartaa madaxweyne awoodahaga dastuuriga ah gudo saasaad annagana ixtiraam iyo karaamo nagaga mudan tahay